waxaa magaalada hargeysa ka furantay carwada caalamiga ee bandhiga bugaagta taasi oo ay kasoo qayb galeen saddex iyo labaatan waddan iyo wakiilada waxaa munaasabadda furitaankeeda ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan diblomaasiyiin qorayaal suugaanyahano halabuuro cilmi baarayaal iyo dadweyne kale oo marti sharafku ahaa doctor jaamac muuse jaamac oo ah guddoomiyaha xarunta dhaqanka hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyey laba wax baa inagu cusbo waa dalka inoo martida ah iyo mawduuca laga hadlaayo waxaa aada u qurux badan oo aan jecelahayn idinla wadaago sanadkan waxaa inoo martaya dalka la yidhaahdo masar dalka masar waxay kaga duwan tahay dalalkii hore ee afrikaanka ahaa aynu soo marti qaadi jirnay dhowr arrimood waa kow waa dal ah caraba oo af carabi ku hadlaya waa dal islaamu badan oo ay xidhiir kale naga dhexeeyo lakiin waxaa intaasoo dhan kasii muhiimsan waa dal xidhiir qoto dheer uu somalilan iyo egypti ka dhexeeyo badda cas xagga saray ka saaran yihiin iyagoo halkay kasoo bilaabanto casarkay ku dhamaato baynu nagu deganahay marka xidhiirka ilaa faraaciintiisoo taxnaa wuxuu muujiyey xiise iyo kalgacal iyo walaaltinimo ka duwan sanadihii hore aynu soo marti qaadi jirtay dalal kale afrikaanka marka taasi waa wax cusub runtii oo aada weyn oo laga dareemay talabaad ee cusub waxa weeyaan mawduuca sanad kasta mawduuc baynu qaadanaa mawduuca sanadkani waa wada noolaanshaha waxaa afka ingiriiska lagu dhahdo coexistence so dhowrsi baa loo turjumay laakiin kii laysku raacay wuxuu noqday wada noolaanshaha waxay muujinaysaa ka muuqata dhalinyarada halkan wada joogta hadday noqoto gudaheena hadday noqoto soomaaliya africa hadday noqoto iyo adduunyadaba sidii loo heli lahaa in la wada noolaado oo qolo kastaaba iyadoo oo faraxsan nolosheeda xaqeeda xuquuqdeeda waxay leedahay iyadoo hesha oo u noolaato oo aanay ku noqonin noloshoodu inay qaybta kale kasoo horjeeda dhimato oo ay dhaawacanto marka labadaa mawduuc israacay oo ah sanadka dalkaynagu cusub iyo mawduuca sanadka culayse fara badan ayay keentay oo ah tirada dadka kasoo qaybgelaya khadra waxaad gaadhnay yool aan hore aanu gaadhno ah qof oo dibadda ka imanaya ay kasoo qayb galaan labayo toddobaatan ka midihii waxay marti u yihiin xarunta iyo bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa labaatanka kale waxa weyaan dad iyagu keligood yimi ama ha noqdaan wariyayaal ama ha noqdaan dad uun usoo booqday inay ka qayb galaan oo ah dhaminta aan kuu sheegayana waa dad aan midna aanu soomaali originkiisa ahayn iyo dalalkay ka imanayaan taxiisahale waxa weeyaan iyana nagu cusubay waxaa kasoo qayb galay saddex iyo labaatan dal safiirka midowda yurub ila kaftamo wuxuu yidhi saddex iyo labaatan dal keliya maahe marka annagana laguma daro ila anigu waxaan mas-uul ka ahay lix iyo labaatan daloo kale konton baanu noqonaynaa buu yidhi marka aad bay u xiiso badan tahay tirada dalalka waad aragtay calamaanta ku horyaala dalalka doctor jaamac muuse jaamac ayaa geesta kale waxa uu sawir ka bixiyey ujeeddada ugu muhiimsan ee dadkaasi isugu keenaan laba arrimood mid waxa weeyaan qaranka oo dhan iyo ummadda oo dhan in labiyo sagaashanka qof iyo inta kale imarsatay in naga noqoto ay inoo noqdaan safiiro oo ay qaadano yidhaahdaan dhul qurux badan oo afrika ka tirsan oo wanaag iyo buug lagu hayo oo farxadi taalabaanu ka nimi dabadeedna wejigaa cusube nasiib darrada ay dabadda u baxay in meel xunuun ay tahay geeska afrika oo dhami horta taasi waa mid muhiima talabaad waxa weeyaan dhallinyaradu waxay heleen meel ay isku cabiraan xalay haddaad arki lahayd wixii halkan ka dhacay dad badna way ilmeeyeen allaha u naxariiste hodanaalayeen intii maalintii dhaweyd inaga geeriyootay ayaa dhallinyaro qaar ka mid yihi sawir gamceed ay kaga sheekeynayaan taarikhdeeda waa caruur yaryaroo labaatan iyo laba iyo labaatan jira sida ay u cabireen fikirkooda iyo paintka ay sameeyeen tacajub ay ku keenayaan marka qof kasta oo dhallinyaro ah oo ay ku in ku jirto hibo waxaanu doonaynaa inay noqoto meeshan meeshuu ku ama ay iskaga soo saari lahayd ama uu iskaga soo saari lahayd hibada dadka u muujin lahaa marka waa fursad weyn aada u qaaliya guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u injineer faysal cali waraabe ayaa ku sifeeyey xarunta dhaqanka ee hargeysa iyo bandhiga bugaagta carwada ee magaalada hargeysa intaba faa'iido weyn oo dhallinyarada ay taariikh ka helayaan waa waa waxyaalaha adduunku aan u kala socnayn aan ahayn xuduudaha waxaa ka mid a cultureka ka mid a dhaqanka ka mid a ma ogtahay markaa tanoo kale waxa weeye waa bilaa xuduud waxaa kaloo ku jira waxay dhiirigelinaysaa dhalinyarta jiilka soo socda waxay isla markaantana ku xidhisaa jiilkii ka horreeyey dhaqankoodii waa ku xidhisaa waa marka waa isku xirka bulshada caalamka oo dhan bay isku xidhisaa marka dhalinyartana waxay sii dhiirigelinaysaa in iyaguna ay wax qoraan oo role model ayay u ekaanaysaa taasi waa dhinac ta kale inaga xaggeenana dee waa adduunka iyo noo furisa imanka waxaa ka soo qabay ilaa sagaashan qof ajnabiha jooga saddex iyo labaatan wadan ay ka socdaan iyo ambaasirka e u-da oo isna toddobiyo labaatan wadan matalaya marka taa qudhadeeda waxaa kutusaysaa ilaahay subxaana watacaala xoogku maynu keeninayo maskax ilaahay bayna siiyee nabadda somalilan inay wadan wax la gashan kara tahay in wadan loo macaamili kara tahay adar maxamed cakulafi oo ee hargeysa